waxaa muqdisho ku shirta maanta odayaal dhaqameed xildhibaano iyo xubno ka mida bala wasiirada soomaaliya oo ku soo jeeda dabcan beesha hawiyed kuwaasi oo sheegaya inay ka soo horjeedaan maamulkii dowladda federaalka soomaaliya ee u samaysay saddexda gobol loo loo yaqaano koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan guddigii farsamada ahaa ee maamulkaas isi lahaa walaa uu ku shaqaynayo maanta dowladda ay magacaabeen waxaa hadlaya cabdullahi jaamac xuseen oo ka mid ah madarayaasha kulankan jooga waxay sheegayaan inay hareer marka tahay nidaamka maamulka loo dhisay cumarow shuruudaa jira baarlamaankan lagu aanjoognaa ambaasgareynay oo gobolada lagu dhisay marka la isku daro dastuurku sida uu sheegayo in loo dhiso gobolayntaana federaalka loo fuliyo iyo sharcigii baarlamaanku baasgareeyey labadaba waa la garab maray waxaa mas-uuliyiintii dalka ugu sarraysay nidaamka hadda lagu socdo ee gobolada lagu dhisayo oo ka soo bilowday guulinka oo midaan saddexda gobola ay ku xigto oo kuwa kale lagu wado ma ay waafaqtaa dastuurka iyo sharciga dalku yaal waxaa kaloo xildhibaanada iyo odayaasha jooga ay sheegeen inaysan u dulqaadan doonin maamulkaasi saddexda gobol ee dowladooda afansatay gaar ahaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaana ay sibaaxeen odayaasha inaysan dhici doonin in magaalada baydhabo oo xarumaha gobolka baay laga maamulo si ay sheegayaan deegaano ay ka mid tahay ceelasha biyaha ama afgooye